degmada ceelberde ee gobolka bakool ayaan saaka nimid waxaana ku wada soconaa xildhibaanadii golaha shacabka iyo aqalka sare isugu jiro oo kasoo jeeday goboladan koonfur galbeed dadka deegaankan degan dadkii matelayay oo dowladda federaalka u matelayay annagoo ah ayaana nimid saaka degmada ceelberde ee gobolka bakool sababta aan u nimidna waxay tahay sida aad la socotaan dagaalo ayaa ayaamahan ka socday guud ahaan xuduudda etoobiya iyo soomaaliya marka dagaaladaasi dhibaatooyinkay geysteen iyo khasaarihii shacabkii soo gaaray iyo xaaladahaas baan rabnay yaan u nimid ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ayaa wafdigaana soo diray halkaasaana joognaa howlahaasaan rabnaa inaan u kuurgalno degmada ceelberde aad bay u degan tahay meelaha dagaalka ka dhacayna degmada ceelberde gudaheeda ma ahayn laakiin agagaaraheeda ay ahaayeen aate iyo yeed iyo washaaqo meel yidhaahday oo xuduudka ku teersan baa dagaalada ka socdeen oo laakiin hadda xaaladda waa degan tahay wax dhibaataa ma jiraan marka dad mas-uuliyiin ayaan halkan ku nimid annagoo u kuurgalayna xaaladda nololeed ee deegaanadan dadka ku dhaqan siday dagaalka u saameeyey iyo dadka soo barakacay iyo xaaladoodas ay tahay marka hadda xaaladda waa degantahay wax dhibaataa ma jiraan nimankii nabaddiidka meesha soo weeraray way ka tageen maba qabsanba meelihii ay soo weerareen oo yeed iyo aati iyo kulli hadda dadkii way joogaan laakiin meel dagaal ka dhacay waa taqaanaa dad baa kasoo barakaca runtii oo aan joogi karin meeshaas dadna meeshay ku nagaadaan marka inta badan dadka soo barakacay degmada ceelberdey yimaadeen oo halkan bay usoo qaxeen marka dadka qaarkiina duurkaasay ku jiraan dadna meeliheeday ku noqdeen hadda xaalad oo dagaal oo xabad socota ma jiro laakiin dagaaladii iyo waxaasa dadkaasi yaa dhibaateeyey